barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha julaay waa toddoba iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah dhegaystayaal sicir barar naafeeyey dadka danyarta ah ee ku nool soomaaliya iyo qoysas badan oo ka walaacsan xaaladooda nololeed anaada lacag yar oo maanta shan aad sarraftay oo ka sarraftay meesha suuqa sarrafka aa gandagana suuqa waa layga diiday maxaa marka wax ku gataa marka doolar ma haysto shila soomaaliga iyo kala soomaalina waxbaaba laga gada diiday marka reerka inu baabaa maxaa uga dhiman marka sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyarada ku nool gobolka sool oo falanqaynaya ka qaybgalka siyaasadda iyo waxtarka dimuqraadiyadda
soomaalida marka siyaasad lasoo qaado khiyaamay xasuustaan laakiinse khiyaamo maaha siyaasaddu waa maamul iyo maarayn haddii way jiraan way jiraan dhallinyaro fara badan oo dee ka tirsan golihii deegaanka oo kuwaasna dee waxaa soo saaray shacabka oo shacabka hadday wax dooranayaan iyo weliba dee waxa codaynaya dhalinyaro badan yihiin dhallinyarada codkooday ku soo baxeen waxa weeye waxana way qabteen wax badanna way qabteen insha allah xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaannu idiin haynaa barnaamijkeena dhallinyarada maantana aad ku maqli doontaan marka horese qaar ka mida qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa ciidamada dowladda afghanistan oo taageero dhanka cirka ah iyo la talinba ka helaya ciidamada maraykanka ayaa jabhadda talibaan kala wareegay goob muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalkaasi sagaal bilood kadib markii ay talibaaniyiintu xoog kula wareegeen weli maxamed axmed saai oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa v o a da u sheegay in ciidanka dowladda afghanistan ay galeen deegaanka nawaa ee gobolka helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta islamarkaana ay gacan ku hayntiisa gebi ahaanba la wareegeen milatariga kuuriyada koonfureed ayaa soo jeediyey hindise ah wadahadal milatari iyo weliba midow dhex mara ama booqasho dhex marta qoysaska ku kala xaniban labada kuuriya in ay maanta qabsoomaan si hoos loogu dhigo xiisadda sii xumaanaysa ee ka taagan gacanka kuuriya iyo weliba tijaabooyinka isxigxiga ee dalka kuuriyada waqooyi ay ku tijaabinayaan hubka nukliyeerka wasaaradda difaaca ee dalkaasi ayaa hindisahan ku sheegtay in wadahadalka milatari ee labada kuuriya dhex mari kara la qaban karo koob iyo labaatanka julaay isagoo ka dhici kara magaalo ku taalla dhanka kuuriyada waqooyi si hoos loogu dhigo in colaada jirtaa ay isu bedesho gacanka hadal sidoo kalena xiisadda ka taagan xuduudda labadaasi dal ee dhinaca milatariga iyana hoos loogu dhigo sidaasina waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed siyo jok siyok
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a maalmihii lasoo dhaafay waxa uu qalalaase ka taagnaa lacagta shilinka soomaaliga taasi oo keentay in la xiro qaybo ka mid ah ganacsiga oo ku yaalla gobollo ka mid ah dalka kadib markii ganacsatadu ay ku doodeen in lacaga been abuura ay suuqyada lasoo geliyey arrintan ayaa marka laga imaado saameynta ay suuqyada iyo wax kala iibsiga ku leedahay waxa ay sidoo kale iyagana saamaysay dadkii danyarta ahaa ee suuqa ka xoogsanayay iyo weliba dadka nolol ahaan iyaga kusii xiran haddaba warbixintan waxaanu ku eegaynaa arrintaasi muddooyinkii u dambeeyey qaybo ka mida magaalooyinka ku yaala maamul goboleedyada puntland galmudug iyo hirshabeelle ee soomaaliya waxaa ka taagnaa khalkhal ku yimi qaybo ka mida suuqyada magaalooyinkaasi kadib markii la diiday qaadashada shilinka soomaaliga ah iyaga oo sheegay in lacag been abuur ah ay suuqyada soo gashay waxaanay taasi keentay in albaabada loo laabo qaybo ka mida ganacsigii magaalooyinkaasi iyadoo wax kala iibsiguna uu noqday mid mara amaba loo adeegsado lacagta doolarka oo caadi loo kala qaato amaba la mariyo hannaanka loo yaqaano e v c ee telefoonada gacan gacanta laysugu gudbiyo cabdalla muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada beledweyne bakhaarada ku haysta waxaana uu ka warramayaa isbeddelkaasi yimi nooca uu yahay dadkii maalinlaha oo wax naga iibsan jiray bataatanba hadda wax ma iibsadaan waayo waxay wax ku iibsan jireen waxay maanta ay soo shaqaystaanoo joornaatiya waayo maba jiro joornaati oo wax lagu iibsadaa nin e v c haayo moogiye nin kale wax ma iibsado aniga hadda ka soo qabo baqaarayaan ahay een, dadka tafaariiqda gada jiray iyo dadka jumla waxu gada jiray dadka tafaariiqda gada jiraa badnaa haddana lama haayo cid tafaariiq gadato arrintan ayaa timi kadib markii shakigaasi lacagta aawadeed ay ganacsatadii wax laga iibsan jiray bilaabeen inay ku iimiyaan badeecadooda lacagta doolarka waa sida uu tilmaamayo bashiir aadan oo isna ka mida ganacsatada magaalada gaalkacyo badan markii aad lacagta adiga aad qafka biilka xaafadda loo qaado wax lacagta laga qaadanaya ma jirto marka waxaa lagu leeyahay ken dollar hal dollar ima tusaale ahaan f c plus ima sahal lacagtaas ayaa hadda wax lagu kala gadanayaa dadkuna ma haystaan inta oo danyarta may haystaan waxay haystaan lacagtii allay dalka waana laga qaado waayey marka laga yimaado hakadka ku yimi habsami u socodkii wax kala iibsiga ayaa arrintani noqotay mid si toosa u taabata nolosha guud ee dadka gaar ahaana dadka danyarta ah ee aanay soo gelin ama aan haysan lacagta doolarka sidoo kalena aan isticmaalin adeega e v c-ga ee telefoonnada gacanta la isugu gudbiyo leyle xuseen oo ka mid ah ganacsatada danyarta ah ee ku dhaqana degmada hobyo ayaa v o a u sheegtay in lacagihii ay dadku haysteen ee loo sheegay inay dhacday islamarkaana mid cusubna aanay soo gaadhin dadkiina haddii ay lacag suuqa la tagaan aanay waxba ku soo iibsan karin lacagtan cusub oo la sheegayana nama soo gaarin lacagihii horeeto oo ay haysteenna waxaa la yidhi way dhacday wax waxan kaga gadanaya ma jiraan xaaladooda maba laga sheekayn karaan ku yidhi maanta haddaa kushin magaalada la aada dad wax uga soo gadan karin micnihii dadka adoona e v c ma aysa haysan e v c na ma aysan isticmaali jirin dadku lacagtan baa la isticmaali jiray qof walbaba lacagta yeertaada ay haystan waxaa la dhaha way kaa dhacday xaawa jaamac axmed oo ka mid a ganacsatada jeebyaraha ee magaalada gaalkacyo ayaa iyaduna sheegtay in aanay dollar haysan lacagta kaashka ee kooban ee gacantooda ku jirtana laga kala soocayo lana diiday in laga qaato si weynuu noo saameeya annaga saf- sarifka wax aan ku samayno ma naqaano e v c ma haysano doolar ma haysano kaashka yarka aan haysanana waa nalaka diiday meeshaan tagno waa nalaka kala soocayaa wax aan samaynana ma naqaano xaawo sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa islamarkaana ay isbarbardhig ku samaynaysaa noloshoodu sidii ay ahayd ka hor xaaladdan iyo weliba haatan sida ay tahay iyadoo sheegtay inaanay garanayn waxay sameeyaan islamarkaana noloshoodu hadda ay ku maareeyaan dayn ay qaataan wax nolol maalmeedaan iska haysanay annaga nolosheenna markaas aan ku qanacsannahay laakiin hadda wax aan samayno ma garanayna annaga nolosheenna waxba kuma maarayna deyn le iska qaadqaadana maahana wax annaga kaasha ama lacag doolar aan bixinno ma jirto marka laga soo tago dadka danyarta ah ee ganacsiga kooban haysta ayaa cidda ay sida adag u taabatay ay tahay dadka muruqmaalka ah ee ka xoogsan jiray suuqyada magaalooyinka ee arrintani ka dhacday cabdi maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay dadka danyarta ah ee ka xoogsada magaalada beledweyne oo ka mid a magaalooyinka ay suuqyadooda saamaysay diidmadani waxaana uu v o a uga warramay noocyada shaqada dadka danyarta ay ku xoogsan jireen iyo weliba sida ay u saamaysay wallaahi nolosha nin gaari gacanuu ku shaqaystaa nin dhulkuu dallaala nin arigu dallaala nin lacagtuu macnaha uu ka shaqaystaa u dallaala dadka noloshiisu nolol aad u habboonba ma ahan marka shaqada shacabka oo gobolka uu ka shaqeeyo ama lagu shaqaysta aad fiirido shaqo waada oo shaqooyinka hore oo xilligii xiliyaashii dowladda jiri jiray ma ahan shaqa dadban oo laxsan oo hal maalin haddii la waayo maalinka labaad ciddu u baktinaysaba waaye sababtoo ta waa nolol nolol maalmeed oo hal maalina birdheyli haddii qofku shaqo waayo gurigaas caawa dabkiisu waa damaya dabku hadduu damane ciddaas hadda waxay tahay cidu kaaga sheekay mayso adaaba garan kara xisaabtaas ninkii konton kunuu soo helay waxbuu ku waayey labaatan kunuu soo helay waxbuu ku waayey anaa hadda lacag yar oo maanta sal aad sarraftay oo ka sarraftay meesha suuqa sarrafka aagan degana suuqa waa layga diiday maxaa marka wax ku gataa marka doolar ma haysto shilin soomaaliga iyo kaan soomaalina waxbaaba layga gada diiday marka reerka inuu baabaa maxaa uga dhiman marka arrintani keliya ma aanay saamaynin magaalooyinkaas yeeshe sidoo kale waxa ay taabatay dadka ku dhaqaana dhulka baadiyaha oo iyagana ay noloshooda ku xidhnayd ee magaalada oo ay wixii adeega u soo doonan jireen bashiir aadan oo ka mid a ganacsatada magaalada gaalkacyo ayaa ka warramaya mid ka mida dadkaasi oo uu la kulmay islaan ayaa ii timid oo wadatay lacag eh, shan iyo toban milyana oo baadiye ka saf- soo safartay xoolihiina ay ka dhammaadeen oo aan aad ula yaaba waxay tidhi eh, cayrtii waxay nooga dhammaysay xoolihii baa naga dhammaaday haddana waxaa naga dhammaaday shan lacagtii baa naga dhammaatay shan iyo tobanka milyan baa iga- waxa iga haray tidhi shan iyo tobankii milyan waxaan waxba aanu kagama gadan karno marka sidaas awgeed waxay tihi xoolihiina waa naga dhammaadeen lacagtana waa naga- waa naga dhammaatay oo waa nagu dhacay oo waxna looga gado waa aad u qiirasneed waan la yaabay marka ilaahay subxaana qaadira ilahay waxaan ka rajaynaya farad khayr qaba in ilaahay noo furo waxaana ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya in lacagahan ay dheelitirto ay lacag samayso walow aanan weli arrintan xal rasmiya loo helin ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo dhowaan waraysi gaara siiye v o a uu sheegay in dowladdu ay la socoto arrintan islamarkaana marka hore nidaamka ay hagaajinayaana si ay wax uga qabtaan waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubaro ah oo ka kala yimid adduunyada oo dad soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas dowladda soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyin eh, ka ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas arbada arrintan ayaa ku soo beegantay xilli weli ay sii taagan tahay raadadkii ay bulshada kaga tagtay abaartii ku daba dheeraatay ee saamaysay dad iyo dunyaba iyadoo qaar ka mida magaalooyinkaasina ay dadweynuhu isu soo bax ku muujiyeen sida ay noloshooda u taabatay aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintan inooga diyaariyey qalalaasaha sicir bararka uu keenay shilinka soomaaliga
duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan somalilan waxaa ka socda qaadashada kaadhadhka codbixinta doorashooyinka soo socda iyada oo bisha noofembar ee fooda inagu soo haysana la filayo in doorashada madaxtooyada laga qabto somalilan haddaba gobolka sool ayaa ka mid ah gobolada ay dhowaan ka bilaabmayso bixinta kaadhadhka codbixinta waxaana ka socda olole ay dhallinyarada gobolka ugu diyaargaroobayaan ka qaybgalka siyaasadda wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascanood dhallinyarada ayaa had iyo jeer waxay ka hadlaan fursadaha dhallinyarada la siiya inay tahay mid aad u yar marka laga hadlayo doodaha iyo siyaasadda iyo jaangoynta arrimaha bulshada iyagoona aragtidooda si weyn u qeexaya kana sheekaynaya waxyaabaha ugu muhiimsan ay jeclaan lahaayeen waxaana wax ka weydiiyey cabdiqani saleebaan axmed iyo cabdirasaaq xuseen bootaan oo ka mid a dhallinyarada deeriya jooga magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool bismillahi raxmaan raxiim Ee, magacaygu waa cabdiqani saleymaan axmed waxaana ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda nugal university Ee, horta markaan usoo laabto ee, qodobkan siyaasadda soomaalidu marka siyaasadda lasoo qaado khiyaamay xasuustaan laakiinse khiyaamo maaha siyaasaddu waa- waa maam- waa maamul iyo maarayn M- siyaasadda haddii markaan si- siyaasiyiintu aysan noqon kuwa cadaalad ku shaqeeya waxa weye wax dowlada dhismaya ma jiraan horta taa siyaasadda qeexninkeeda haddaa intaa kaga soo gudbo ee, dhalinyarada siyaasadda maxaa ka hortaagan haddii la dhaho horta waxyaabo fara badan baa ka hortaagnaan karaa kow horta siyaasad yaa geli karaa marka marka la isweydiiyo horta si- dhalinyaro fara badan oo aqoon u leh siyaasadda kow horta qofku waa inuu aqoon-yahan yahay waa inuu horta khibrad leeyahay laba horta waa inuu waa inuu- waa inuuna yahay dee nin dhaqaale leh oo dee wixii dhaqaale u baahan tahay ha dhallinyaradu laftooda horta diyaar way u yihiin eh, inay inay tababartaan oo ay ku biiraan eh, siyaasadda walow dee dhallinyarada eh, eh, qaarbadday waxbay ku haminayaan qaarka eh, eh, maamulka iyo maaraynta iyo xaggaas waa gartay een, laascaanood oo kalean joognaa hadda een, waxaa la sheegaa dhallinyaro fara badan inay u hanqaltaagayaan oo dee een, qaar baa jira iyagu taageero xisbiyo qaar baa jira een, dhallinyaro iyagu ku soo baxay golaha deegaanka degmada laascaanood oo kale horta niyo marka marka marka waxaa weeye dowlad la dhiso oo qofkii xil xil loo dhiibo dadku Soomaalidu waxay jecel yihiin wax soo booda laakiin wax soo booda ma jiraan waxaa weeye doq- wixii waqti bay qaadanaysaa haddii tusaale kale marka marka barasaafkii nin dhalinyaro dhalinyaro loo doorto la saanad kale dee hal hal maalin ku wada hagaajin maayo haddii way jiraan een, way jiraan dhalinyaro fara badan oo dee ka tirsan golihii deegaanka oo een, kuwaasna dee waxaa soo saaray shacabka oo shacabka hadday wax dooranayaan iyo weliba dee waxa odaynaya waa- dhalinyaroy u badan yihiin waa dhalinyaro dhalinyaradaasna dhalinyarada codkooda ay ku soo baxeen waxa weeye waxana way qabteen wax badanna way qabteen insha allah aynu markana u laabano cabdirasaaq xuseen bootaan marka laga hadlayo horta caqabadaha iyo yacni yacni ku-biiritaanka siyaasadda marka laga hadlayo dhallinyarada haddii aan ka horeeyo yacni ku-biiritaanka siyaasadda ee dhallinyarada een sababaha keena waxaa ka mid ah yacni horta kow qofkii dhallinyaradaha laftiisii oo aan dhulkii laftiisii aan kuba qanacsanayn meeshii een inankii dhallinyaradaha ee soo kacay ee firfircoonaa ee loo baahnaa siyaasadda inuu intuu buuxiyo oo yacni uu deegaankiisa siyaasadda siyaasadda yacni uu si nadiifa yacni uga- ugaga shaqayn lahaa oo yacni ugaga qayb qaadan lahaa waxaa ku jira dhowr ka soo jeeda haddii doonaan deegaankiiba ka soo jeeda oo een, sida yacni ninka hore ka dhawaajiyey lacaga ku yimi si yaroo yacni laablaaba oo kale oo ku yimi meeshii isagu mid nadiifa uu la iman lahaa waxaa dhacaysa haddii la doono meeshii isaga la keeni lahaaba in haddii la doono qoladii isaga yacni meesha yacni soo doonan lahayd kharash ba lagu keenayba ma isleeda dhalinyaro badan oo siyaasiyiin oo aada u daayar oo magaalada laascanood joogta haddii loo dhiibi lahaa gobolka wax badan bay ka qaban lahaayeen ha way jiraan dhalinyaro badan oo way jiraan gobolka yaana u dhashay oo haddii siyaasadda oo kale loo dhiibi lahaa waxyaaba badan ka qaban lahaa waa u diyaarsanoo la odhan karo inay doorka siyaasadda iyo waxqabadka bulshada ay qayb weyn ka qaata waxay waxay waa- dhallinyaradu haddeerto xilligan hadda la taagan yahay aad bay diyaar ugu yihin sababtay diyaar ugu yihiin waxaa tusaale qof kasta ugu filan tan haddeer ay dhallinyaradu ka shaqaynayeen ee ah een, badbaadi een, walaalkaaga bahan oo kale waa- waa wax ka mida weeye taanarka siyaasadda lafteeda markaas waa ka shaqaynayaan yacni sida ay tan daacadda ugu shaqeeyeen bay siyaasaddiina daacadda ugu shaqaynayaan Een, sidoo kale waxaan ku laabanaynaa cabdiqani waxyaabaha talooyinka kusoo jeedanaysa cabdiqani maxaa ka mid a si dhalinyaradu u guulaysato horta marka dhibaato dhibaato marka la- laisleeyahay la xaliyo een, waxaa waxaa oo in la baaraa horta meeshan meel- meesha yoolku ka haysto meesha dhibtanu ka jirto Een, haddii la doonayo haddii la doonayo in dhalinyaradu ay ka qayb qaadato een, tusaale ahaan een, een, een, siyaasadda waddankan oo kale kow horta waa in dhalinyaradii waa in wax la baraa Laan tusaalahaan hadda waxana qabyaaladahan iyo waxaan isku laynayo aqoon la-aan baa kow ka kow waa in jahliga la ciib tiro laba waa in dhallinyaradii horta markaasna ay markay dee jaamacadihii ka soo qalinjabiyaan waa in loo sameeyo een, dhaqaale abuur oo wad- dee qofkiisoo aan waxba hayn dee siyaasadda iskama geli karo waa in loo sameeyaa dhaqaale abuur oo oo si ay dee marka koowaadba dee noloshooda bayska ah usoo dhisaan waxaa la- waxaa waxaa la dhahaa markuu qofku reer dhiso buu dowladna dhisi karaa yani markay noloshooda bayska ay soo dhisaan oo si wacan yani dhaqaalena ay helaan markaas markaas oo oo aqoon ay yeeshaan Dha- dhanka kalena waxaa kale sii baabiinaya dhallinyaradii ee siyaasadda kasii eraya ayana waa waa four point five wax la yidhaaho isna aad ah qabyaaladii oo haa oo dadkii oo dee markii adeer siyaasiyiinta le waxaa dhahaysa adeer nin baa loo doortay wasiir magaciisa xitaa intaan lagu weydiin waad iska- waa iska garanaysa wax lagu weydiinayo waa qolamaa lagu weydiinayaa Een, een, cabdirasaaq maxaad kusoo gabagabayn lahayd talooyinkaa soo jeedin lahayd maxaa ka mid a Een, waxaan kusoo gabagabayn lahaa yani in dhallinyarada awoodda ku jirta ee awoodooda shaqeey ku jirta yani laga faa'iidaysto haddii ay siyaasad tahay iyo haddii ay dhan kale tahayba laga faa'iidaysto oo yani dhanka wanaagga dhallinyarada wax wanaagsan ay wadaan laga faa'iidaysto oo yani qofka dhallinyarada ahi yani xoog badan buu hayaa laakiin waxaanu ahayn wixii yani waxaan uu ku bixin lahaa baanu hayne yani wixii kastoo ay awoodooda gelinayaanba lagala qayb qaato lana aamino iyaga
kaasina waxa uu ahaa wariyaha magaalada laascanood ee v o e da cabdikariin olol oo warbixin laga sameynayay u diyaargalowga doorashada ee dhallinyarada laascanood dhegeystayaal haatanna waa xubintii heesaha ee dhallinyarada maanta farxiyo fiska iyo riyo ma isku aragna
Ile kala
codkaas farxiyo fiska haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda arsenaal ayaa u muuqataa in ay sheegi doonto saxiixiba maalmeedkeeda koowaad ee xilli ciyaareedkan oo ah ciyaaryahanka garabka bidixe weerarka ka ciyaara ee kooxda monaco thomas lemar naadiga ganaris ayaa waxa ay weli wada hadallo kula jirtaa kooxda monaco ay ka dhaadhicinayso inay iibiso ciyaaryahankan koowaatan jirka ee xulka faransiiska hase yeeshee kooxda haysata horyaalka dalka faransiiska ayaan doonaynin in ciyaaryahan kale oo muhiima kooxda uu ka tago kooxdaasi waxaa hore uga tegay ciyaaryahan timu bakayoko oo ku biiray jelsiya ayadoo ciyaaryahan benyamin mendina uu qarka u saaran yahay in uu ku biro kooxda mansidi halka ciyaaryahan benardo zilfa uu sidoo kale hore ugu biray kooxda mansidi taasi oo ka dhigaysa in saddex ciyaaryahan oo muhiima kooxdu ay markii horeba ka tageen kooxda arsenal ayaa si kastaba isku dayi doontaa in ciyaaryahan alexis sanchez oo qandaraaskiisa kooxda uu ka haray hal sano oo keliya ay naadiga ku sii hayso dhinaca kale kooxda ac milan oo dhowaanahan aad u iibsanaysa ciyaaryahanno badan ayaa doonaysaa inay iibsato ciyaaryahan alvaro morato sida warbixinno dalka sbain ka imanaya ay sheegayaan kadib markii ciyaaryahankaasi uu ku daraystay inuu ku biro kooxda manchester united naadiga milan oo dhowaan ay iibsadeen milkiilyaal u dhashay dalka shiinaha ayaa doonaysaa in ay bixiso lacag sagaashan milyan oo yuuro ah oo ah lacagta kooxda real madrid ay doonayso in ciyaaryahankaasi ay ku iibiso warbixinno dalka talyaaniga ka imaanaya ayaa sheegaya in ciyaaryahankii hore ee morato kula ciyaari jiray kooxda yuventus banuji oo isna dhowaan ku bira kooxda milan uu isku dayayo in morata uu ka dhaadhiciyo in uu yimaado magaalada milan dhinaca kale guulhayaha kooxda kubadda cagta manchester united sergio romero ayaa siixay qandaraas cusub oo kooxda ku sii hayn doona ilaa sannadda labakunlabaataniyokow romero oo soddon jir ah ayaa kooxda united si xor ah ugu soo biiray sannaddii labakunshanyotoban kadib markii qandaraaskii uu kula jiray kooxda talyaaniga ee samodoria uu dhacay ciyaaryahankan ayaa ah goolhayaha kuwaad ee xulka kubadda cagta qaranka dalka argentina waxaana uu saftay fainalkii koobka adduunka ee sannadkii iyo labadii faanaal ee u dambeeyey ee kooba amerika ee dalka argentina labaduba ay kaga adkaadeen xulka dalka jili sannadihii iyo ugu dambayntiina goolhayaha xulka kubadda cagta ingiriiska jo hart ayaa la filaya in maanta tijaabada caafimaad uu u maro kooxda westerham oo uu ku biiri doono si amaaha sannadka soo socda ciyaaryahan haarta ayaa waxaa kooxda manchester city macallinkeeda beb gardilo u sheegay in uu soo helo koox kale oo aan marnaba kooxdaasi u ciyaari doonin waxaana xagaagii lasoo dhaafay uu amaah kula joogay naadiga torino ee dalka talyaaniga kooxdaas manchester city ayaa la filayaa in ay bixiso qayb ka mida mushaharka aadka u badan ciyaaryahankani waxaana kooxda westerham la siiyey ikhtiyaar ay ciyaaryahankan ku iibsan karto marka uu dhammaado sannadka amaahda ah ee uu kula joogi doono haarta ayaa kooxda maansidi waxa uu kula jiraa qandaraas dhacaya sannadka xubintii cayaarahana waana intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha haye jaamac markii hore waxaad noo soo qabatay farxiyo fiska haddana waxaan kuusoo qabanayaa isla da'deedii haye gruuban ka dhicin oo kooxba doorkan soo qaba talantaali wax talantaali weeyaan waa heesta xadro waxaa wada qaada cawaale aadan diheeye iyo eshcala ah iyo hodan cabdiraxmaan dheer eshcala heesta xadro waan filaya
xanuunka jacaylku xuriisay naftayda
halkaasna waxaa inoogu dhan idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta codka macaane cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan ayaanu idinkaga tegaynaa tan iyo kulantadeenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh